barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee f m yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin shanta bisha novembar sanadka laba kun sideed toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idila socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabduqaadir maxamed mursal
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa fanka dhallinyarada dalka jabuuti dhaqanka horta aad baan u jecelahoo iminka waxaa jirtay mar dhexdaaya hees cusub oo dhaqan oo soo saaraa jiray iminkana tukalo iyadna oo dhaqanaan soo wadaa oo maaragtay iyadna cumar aadan laxanka ii saaray oo abwaan cumar kaliil eryadiisa midow soo soctaa mii soo bixi lakin mid iminkaan dhaqan soo saaraa jira waxaad kaleood maqli doontaan dhallinyarada magaalada galdugob oo dadaal ugu jira iibinta gaariga dabdamiska ee gurmadka degdega loogu talagalay oo degmadu ay yeelato heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida dowladda maraykanka ayaa dib u soo celisay cunuqabatayn lagu soo rogay shirkadaha saliidda iyo waxyaha maaliyadda ee dalka iiraan xogeyaasha arrimaha dibadda iyo maaliyadda maraykanka mark pompeo stephen munshin ayaa lagu wadaa inay bixiyaan faahfaahino dheeraad ah oo ku aadan waxa ay yihiin cunuqabateennadaasi kuwa soo shiri jirahayd xilliga subaxnimada washington ay ku qaban doonaan maanta tallaabooyinkan ayaa dib u soo celinaya xayiraadii la saaray iibsashada saliidda iiraan oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu weyn waddanka iiraan
ninka qaba haweeney masiixiyad ah oo siddeed sano xabsi ku yaala dalka bakistan ugu jirtay eedeymo la xiriira inay aflagaadaysay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaato ayaa ka codsaday madaxweyne donald trump in uu magangelyo siiyo muuqaal ay duubeen midowda masiixiyiinta britishka ee asal ahaan ka soo jeeda bakistan oo ay aragtay wakaaladda wararka ee reuters ayaa cishqi cashiq mahsin oo ah ninka qaba aasiya bibi waxa uu sidoo kale caawimaad ku weydiistay dalalka u k iyo canada isaga oo codsaday in nolosha xubno ka mid ah qoyskiisa ay halis ku jirto sida ay sheegtay reuters safaaradda maraykanka britain iyo canada ee islamabad ayaan wax jawaab ah ka bixin codsiga sayful muluk oo ah qareenka bibi ayaa sabtidii sheegay inuu ka cararay dalka bakistan isagoo u cabsanaya noloshiisa kadib markii horaantii toddobaadkan ay maxkamadda dembi ku weysay aasiya taas oo dibadbaxyo xoogan ka dhalisay bakistan xubno ka mid ah kooxda mintidka ee taxriig ayaa yaa rasuulallah ayaa saddex maalmood xanibay waddooyinka ugu waaweyn ee bakistan iyaga oo dalbanaya in la dilo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dembiga ku weysay aasiya bibi arbacadii
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a inu gudagalno qodobada aan idinku herno barnaamijka dhallinyarada maanta sanadihii dhowaa waxaa soo baxaya fanaaniin daayar oo fanka soomaaliyeed kusoo kordhiyay heeso kala gedisan yaxya cabduqaadir waxa uu ka mid yahay fanaaniinta dhallinyarada ee ka tirsan kooxda haldoore oo ka dhisan magaalada jabuuti ee waddanka jabuuti wariyaha v o a sagaal saciid faarax ayaa la kulantay yaxya oo ugu horreynna waxay weydiisay in uu ku heeso luuqadaha kale ee looga hadlo dalka jabuuti
ha wey wey wey iminka de jabuuti waa run dhowr af baa jira laakiin waxaa iminka canfarkao kale iminka uu jira hees cusub oo canfaran leeyahaa jira welimaan soo saarin hees hanaawi la idhaahdo baa jira waxay sameeyey eryada waxay sameeyey abwan muuse lixankana isagana waxay sameeyey fanaankayga uun muuse fanaanka kooxdeena ku jira muuse axmed xamidow baa lixankana ii sameeyey heeskaas baan leeyaho goridhow isagana soo saaraya oo canfara oo nimanka ku heesaya de lemoodi inaan canfar u dhashay de san ku qaaday
luqada dhaqankan xog baad u jeceshahay dhaqanka horta aad baan u jecelaho iminka waxaa jirtay mar dhexdaay hees cusub oo dhaqan oo soo saaraa jiray iminkana tukalo iyadna oo dhaqanaan soo wadaa oo maaratay iyadna cumar aadan laxanka ii saaray oo abwaan cumar kaliil eriyada ii sameeyey way soo socotaa miyuu soo bixi weli laakiin mid iminkaan dhaqan soo saaraa jira dhaqanka aad baan u jecel waxaan doonayaa dhaqanka iyo horta fanku waaba dhaqan baaba lideeyey qofba dhaqankiisu inuu soo bandhigo weyaan fanku marka inaan dhaqankeena inaan fanka uu ka dhex hadlo aniga aad bay ugu weyntahay heesta dhaqanka aryada maxaa ka mid ah dad ii qaado heeskaa waxaa sameeyey eriyada maxamed mahdi baa sameeyey laxanka waxaa sameeyey maxamed nuur miisigan waxaa tumayay cawaal caska ani lalaahdo waan salaamayaa saddexdoodaba aad baan u salaamayaa iska waxaa lahdaa lowi habaa la heeska eriyada waxaa kamid a ha waxaa kamid a
cagashantida biilaney lowihaa cagudka saara daabaney lowihaa cagaaraskii oo dhaclihii lowihaa gabadhani xidhanay lowihaa gamaan farasiyo gamaan farasiyo waxaan kaa bixin geel iyo guuya irmaan iyo guuya irmaan guurna waa ma huraa gashantida biilanay lowihaa dudka saara daabanay lowihaa garaskiyo dhaqlihii lowihaa gabadhani xidhanay lowihaa gashantida biilanay lowihaa dudka saara daabanay lowihaa garaskiyo dhaqlihii lowihaa gabadhani xidhanay lowihaa sidii gool dhex yaree sidii gool gool gool dhex yaree gogaale iyo asaawe gobed aynu gogol dhiganee lowehaa sidii gool dhex yarey sidii gool gool gool dhex yarey gogaale iyo asaawe gobed aynu gogol dhiganee lowehaa gamaan farasiyo gamaan farasiyo waxaan kaa bixinge iyo guuya irmaan iyo guuya irmaan gurna waa ma huraan gamaan farasiyo gamaan farasiyo waxaan kaa bixinge iyo guuya irmaan iyo guuya irmaan gurna waa ma huraan gaban baanahay wiil lowehaa hayaankii kulahaa lowehaa gundhatiyo galxadkii lowehaa igu gaara sumadii lowehaa gaban baanahay wiil lowehaa hayaankii kulahaa lowehaa gundhatiyo galxadkii lowehaa igu gaara sumadii lowehaa Sidi gol dhex yaray Sidi gol gol gol dhex yaray Ugaale iyo asaawe gobed aynu gogol dhiganee lowehaa Sidi gol dhex yaray Sidi gol gol gol dhex yaray Ugaale iyo asaawe gobed aynu gogol dhiganee lowehaa gamaan farasiyo gamaan farasiyo waxaan kaa bixige
waa tahay kaasi waxa waa yaxya cabduqaadir oo ka mid ah fanaaniinta dhallinyarada ah ee wadanka jabuuti markaasi ka heesa kana tirsan fanaaniinta haldoor ee dalka jabuuti wariyaha v o a sagaal siciid faarax ayuu u waramayey
dhallinyarada galdogob ee gobolka mudug ayaa wada dadaallo ay magaalada ugu iibinayaan baabuur dabdamis si loo yareeyo khasaaraha dabka ee mararka qaar ka dhaca magaaladaasi sababta dhallinyaradan ku kaliftay arrintan ayaa wariyaheena gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq uu ka waraystay gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada galdogob waxay ahayd degmada kaldogob oo runtii ka dhacay dabab istaba joog ah oo runtii saameyn weyn ku yeeshay hantida walow weli naf uusa goyn laakiin ku feegtay inuu nafta xataa saameyn ku yeesho galdogob waxaa ka dhacday saddex dab istaba joog ah oo ugu horeeyo xarunta m c h-ka qudus m c h oo runtii khasaare weyn u geystay oo baaba hantiyaatid oo ka muuqanaysay iyo laba xarumood oo runtii xaafado ah oo ka dhacay damaadguldo dabkaasi waxaasn yiri maadama dabkaan dabkaan uu soo noqonayo dabkan oo cadow uu yahay in aanu u isanno deegaankeena abadbarsano maadaama ku naalno meel xuduud ah dowladna aysan ka dhoweyn in aanu marka aanu isxilqaano waxaa samaysana dabdamis noo gaara deegaanka galdogob dabdamisku runtii dowladu way bixiyaan laakiin weliga wax aan dowlad ka helna ma jirto mug waxaas niri bal dowladda ha sugaynina bal adinka iskan isku xilqaama oo dabdamiskaa sameeya hadda meefac ma noo maraya hawshaasi qiimaha dabdamisku waa qiimo sare dhalinyaradu sidee arrintaa dhexda ugu xiratay ma iyagaa dhaqaalaha keenaya oo dhinacooda iska aruurinaya mase dad bay la kaashanayaan waa maasan tahay cabdiwaxiid runtii qiimaha noo sheegay gaarida damiska doonayno waa runtii waa qaali aada u badan tahay waxaana lagu qiimeeyey qiimo dhan labaatan iyo shan kun oo doolar gaariga nooca doonayno damiska ah waa nooca dhaxadka ahi oo labaatan shan labaatan iyo shan kun oo doolar baa lagu qiimeeyey marka anigu ka dhalinyaro ahaan waxaan u istaagnay inaanu xilqaano oo bal lacagta tirada badan aan soo aruurino waxaan ula xiriirnay qaadkii degmada galdogob ka shaqeynayey jaaliyadii galdogob ee dibadda ay ku sugneed xildhibaanadeena federaalka nooga jiro baaqaasi waan gaarsiinay waxaanu gaarsiinay oo kaleeto ganacsatada kale oo caadiga ah dibad ka shaqeysa gaarsiinay runtii in badan waa soo ajiibtay in badan waxa weeye waa noo qabsoomeen wax kastana in lagu dhiira in mataqaanaa laisku dhiiri keliyaa fiican ama lagu dhiirado marka anugu ka dhalinyaro ahaan anoona markaasi jeebkeena uusa buurnin lacagtaas aan aan haysan baanu ku haqiltaa inaan gaarigaas helno hadda gaarigaasna meesha noo marayaa hawshiisii dhaqaalaha hadda idin soo aruuray ilaa iyo hadda gacantiina soo gaaray maxaad ku qiyaasi kartaa walaala dhaqaalaha hadda aan hayno aan soo gaaray waa waa dhaqaale gaaraya adigu ilaa iyo takriiban toban kun oo doolar dhaqaalahan haysta haysano xaddiga adduunyana waa shan iyo labaatan kun oo doolar waa dareeminka inta naga dhiman hadda waxaan haysanaa takriiban lacag gaarayso toban kun oo doolar baatan noo xariisan oo aan haysanaa ugu dambayn yaad is leedihiin inta dhiman way idinkala qayb qaadan kartaa ee dhamaystirka dhaqaalahaas hadda aad is leedihiin way idinka dhiman yihiin si loo helo gaarigii dabdamiska ahaa waxaan leenahay in shirkadaha galdogob ka shaqeeya ay ugu horeyso shirkadan go telecommunication waxaas dhihi karno aad bay ugu qayb qaadato horumarinta deegaanka iyo deegaanada kale puntland aad ugu caawiso cunsigaasna oo u gudisana shirkada golis waxaan leenahay naga caawiya waxaa kaloo baaq ujeedinaya mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo dowladda puntland ka tirsanaya inaan u gudbin baaqaas ah in dowladda puntland aan ka tirsanahay ee ka qaadata qayb baaqii ugu dambeeyey oo badanaa kusoo celiyay madaxweyne gaas waxay ahayd in aanu isxilqaano waxaa hadalkiisa kamid ahaa madaxweynaha puntland in bulshada lacag soo aruurto lacagkeedana lagu kabo oo lagu daro marka waxaan leenahay madaxweyne baaqaaga waa ajiibnay lacagtaas intaasa haysanaa waxaan ka codsanaynaa dowladda puntland aan ka tirsanahay in ay ayagana ka qaadata helista gaariga dadamiska ahi anoo feerayano baahideena dadaalnay laakiinse weli baahideena weli ma dhabaysana marka dhammaan dadweynaha soomaaliyeed iyo dadweynaha reer puntland iyo dadweynaha galdogob waxaa leenahay waxaa u baahannahay inaad garan uhisaan inaan helna gaari dadamiska ah intaasaan haysanaa waa wax badan baa naga dhiman anaga dhalinyar ahaan baan ku istaagnay isku xilqaanay marka waxay nahay inaad kal nugisaan oo na caawisaan baa doonaynaa hadduu alla idmo dhaqaalaha hadda tobanka kun ee ee aad hadda ii sheegtay ee aad aruuriseen ee sidee idinkuga soo xarootay ma adinkaa dhalinyaro ahaan u istaagay oo bulshada qof qof ugu tegay mise waxaa jiray ee dhaqaalo maamulka xaggiisa idinka soo gaaray oo hadda tobankaas kun qayb ka ah Een, waxaan sameynay ah, ka ka aroorinay een, la- dhaqaalahaas inta ugu badan waxaan ka aroorinay deegaanka galmudug iyo jaalida dibadda ee kasoo qaadnay sida reer mareykan waxaan ugu gaarsiinay wicitaan aan wacaynay iyo guruubiyo wasab aan sameynay weliba wasabka aan sameynay baa wax ka qabanay guddiyo een, lacagta ka arooriya lacagta aan qabanay inta badan waxayna ka soo xarootay guddiyada aan qabanay kanaan qabanay een, wasabiga ka qabanay kuwaas waxay sameeyeen in lacagta marka ay kasoo aroori soo qaadaan dabacdin dabasal afkana ku leenahay ku ridaan marka waxay ahayd in jaalida dawladda aan kasoo aroorinay lacagtaasi iyo lacag aan ka aroorinay dadka ganacsatada ah oo deegaanka loog jooga
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada galdogob oo u waramayey waryaheena gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq markana dhinacii suugaanta heestii calasow iyo maryan ruun
sida curadan dhalaybaan qalbiga iiga cuganto xadbaa iigu kaayaal oon cidna goyn karin Ah, sida curadan dhalaybaan qalbiga iiga cuganto xadbaa iigu kaayaal oon cidna goyn karin annakii aan caashaqo ragga aan ka calmado igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin annakii aan caashaqo ragga aan ka calmado igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin cawaayo maalin cindigan casharkaagaan ku celcelshaa caraasan raaga celiyo arma ku caawayna cadcadee carabti cabdi mayraale yaa kugu casuma casargaab eldheeryo balcad yaa carfid arcaana dhayama ka cabnaa cosobkii jowhar cambayaal yaa caanuuni ma soo cunaa cayn kastaba adduunyada waxa camiran dusheeda calasow kuguma doorteen calaafaygu kaasimo cayn kastaba adduunyada waxa camiran dusheeda calasow kuguma doorteen calaafaygu kaasimo adna colkaad ilaaliyo cadownaga ilaaliyo aan iswadaacisayno caraba iska dayno ee adna colkaad ilaaliyo cadownaga ilaaliyo aan iswadaacisayno
intaas aynu ku dhaafno kaalintii suugaanta iyo fanaanada maren ruun heesteedii calisow markanna dhinacii cayaaraha waxaa inoo haya wariye jamaal axmed cusmaan
aad baad u mahadsan tahay cabduqaadir dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horumarno horyaalada kalgedisanee yurub ee kulamadii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa kulan adag oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee markaasi liverpool iyo arsenal oo maalinta sabtidii ay labada kooxood wada yeesheenka oo ka dhacay gegada emirates stadium ee naadiga arsenal waxaana kulankaasi oo ahaa mid ay taageerayaasha labada kooxoodba iyo dadka kale ee kubadda cagta xiiseeya ay dad- natiijada ciyaartaasi iyo qaab ciyaareedka labada kooxood ay soo bandhigeen ay aad ugu qanxeen ku dhammaatay gooli gool oo labada kooxood ay markaasi ku kala tageen ciyaaryahan james milner ayaa daqiiqadii lixdan iyo koowaad goolka koowaad ka dhaliyey naadiga kubadda cagta ee liverpool gegadaasi emirates stadium ka dhacday kulankii ugu horreeyey goolkii ugu horreeyena halkaa ka dhaliyay kulankaasi ha yeeshee ciyaaryahan lagaseta ayaa daqiiqadii labiyo siddeetanaad goolka bareejada u dhaliyey kooxda arsenal arsenal inkastoo fursado dhowr ah ay goolal kale ku dhalin karaysay heshe iyo haddana aanay u suurgalin goolwadaha ay dabadhaafiyaan sidoo kale qaybtii hore ee ciyaarta ayaa naadiga liverpool gool dabadhaafiyeen goolwadaha naadiga arsenal balse la sheegay inuu ahaa garbadhaaf ama ofside taasoo tilmaam- taasoo meeshana ka saartay in labada kooxood ay markaasi midba midka kale uu guul ka gaaro kulankaas islamar ahaantaasina dhibcuhu ay wada qaybsadaan taa beddelkeed waxaa nadiig kubadda cagta manchester city oo ay liverpool dhinaca dhibcaha ay ka wada sinaayeen horyaalka iyadoo ka faa'iidaysatay barajadaasi ay liverpool gashay waxaana city oo martigelisay nadiga southampton ay kaga adkaatay shalay lix gool iyo gool lixda gool waxaa u dhaliyey nadiig kubadda cagta ee manchester city ciiryaanada sergio aguero david silva iyo sidoo kale raxiim sterlin oo laba gool dhaliyey larisane oo gool dhaliyey iyo gool kale oo ay iska dhaliyeen kooxda southampton dhinaca kale waxaa kulamada kale ee dhaca ka mid ahaa dhegaystayaal naadiga kubadda cagta manchester united ayaa laba gool iyo gool kaga adkatay naadiga f c banmouth leicester city gool iyo waxba ayay kaga adkatay se- naadiga kubadda cagta cardiff evertonna saddex gool iyo gool ayay dirtay brighton and hove albion newcastle united gool iyo waxba ayay kaga adkaatay naadiga watford naadiga west ham united ayaa la ciyaartay naadiga banley afar gool iyo laba gool naadiga banley ayaa lagu awoodronaaday tom hasper ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga wolverhampton wonders waxaana ay kaga awoodronaatay saddex gool iyo laba gool horyaalkaasi waxaa dhegaystayaal hogaaminaya naadiga manchester city oo sagaal iyo labaatan dhibcood iska leh kow iyo toban kulan oo ciyaartay chelsea ayaa iyo liverpool ayaa iska leh min toddoba iyo labaatan dhibcood oo kaalinta labaad iyo saddexaad ku kala jirto tottenhamna afar iyo labaatan dhibcood ayay iska leedahay kulamada kale ee dhacay horyaalka dalkaasi talyaaniga lazio ayaa mar kale guul iyaduna gaartay kadib markii guuldaro horyaalkaasi toddobaadkeenu kasoo gudownay kala soo diristay naadiga inter waxay kaga adkaatay naadiga lazio naadiga spal afar gool iyo gool kevo iyo saswela oo dheelana laba gool iyo waxba naadiga saswela ayaa ku awdroonatay barma iyo fresnin bareejo goolla-aan ay ku kala tageen zamdoria trino afar gool iyo gool naadiga torino ayaa ku awdroonatay bolonya waxa ay laba gool iyo gool guuldaro kala kulantay naadiga atlana hayeeshee AC Milan ayaa guul ay aad ugu dhibtootay waxay ka gaartay naadiga Udinese daqiiqadihii sagaashanka daqiiqo loogu talagalay waxa ay ku dhimatay ciyaartaasi gool la'aan Breja hayeeshee da- sideed daqiiqo oo dheeraad oo lagu daray ah, ciyaarta daqiiqadii dheeraadka ah ee la dhelay ayaa Romagnoli u dhaliyey goolka keliya ee naadiga kubadda cagta Udinese iyo Milan bay iska dhaliyeen naadiga Milanna guusha gaarsiiyey kalsii horeysana naadiga kubadda cagta inter ayaa waxa ay guul muhiim ay ka gaartay naadiga janowa shan gool iyo waxba ayay ku suldaartay fiorentina iyo roma gool iyo gool ay isla dhaaf waayeen juventusna waxa ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga calyary juventus saddexda gool waxaa u dheliyay ciyaaryahanada juan codrado iyo ciyaaryahan daybala oo ku furay ha yeeshee goolka kale wuxuu ahaa mid iska dheliyey naadiga kubadda cagta ee calyary ciyaaryahankooda bradridge sidaa daraaddeed naadiga kubadda cagta yuventus ayaa horyaalka hogaaminaysa waxayna iska leedahay kow iyo soddon dhibcood shan iyo labaatan kulan kow iyo- kow iyo- kow iyo toban kulan oo ciyaartay shan iyo labaatan dhibcood waxaa iska leh naadiyada inter iyo napoli milan ayaa kaalinta afraad eh, soo gashay waxa ay dhinaca dhibcaha ka wadaysaman yihiin naadiga lazio zeriyada dalka talyaaniga markaynu ka gudubno oo aynu aadno dhinaca iyo laliigaha dalka spain eber iyo deportivo alaves laba gool iyo gool naadiga eber ayaa ku wadroonatay valreal iyo leventena gool iyo gool ay isla dhaafayeen real associated bareejo goolo la-aan ayay naadiga sevilla la gashay naadiga weska iyo khitaafe gool iyo gool ayay ku kala tageen naadiga kubadda cagta ee real betis waxa ay la dheeshay celta vigo waxaana ay ku kala tageen saddex gool iyo saddex gool marka dhinaca kale naadiyada leganes iyo atletico madrid gooli gool ay ku kala tageen real madrid ayaa mar kale guul gaartay iyadoo tababaraha cusub ee si kumeel gaarka u hayana guushiisii koowaad ee laliigaha dalka sbain uu la gaaray iyadoo guul kalena hore uu la sii gaaray koobka kinkaabka ama kooba dalrey naadiga real madrid laba gool waxba ay ka adkatay naadiga real valladolid valencia ayaa guuldaro kala kuntay naadiga khirona gooli waxba ayaa lagu daranaday barcelona ayaa guul kale oo ay ku dhibtotay iyadana waxay ka gaartay naadiga vallacano saddex gool iyo laba gool ayaana ay ku dhammaatay ciyaartaasi ciyaaryahan luis suarez ayaa laba gool u dhaliyey cusman dambela ayaa goolka kale u dhaliyey goolka guushaas waxaa u dhaliyey luis suarez daqiiqadii sagaashanaad intaysan ciyaartu dhammaan barcelona ayaa horyaalka hogaaminaysa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaasi inay u jirto
mahadsanid jamaal oo ciyaarihii wararkii ugu dambeeya ciyaaraha inuu soo jeedinayay markana dhinacii suugaanta jacaylkii qabyoobay waa fanaanka nimcaan hilaac
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyaay qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliya qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu
heesaasi jacaylkii qabyoobay fanaanka nimcaan hilaac ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waa anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdiqaadir maxamed mursal iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca isku duburidka iyo farsamada noo qaabilsanaa dhammaantu isku duban waxaynu kaga tegaynaa nabaadiino
inuu qadar yahay iswaagu ugu dhani qofkii ay jeclay ugu dhani qofkii ay jeclay oo ay ahaan kala qariyayo wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesha quso wadnihii oy samir qaadooye qalbigii bogsayooyeel dareen qasbayayo sannada qatanay dartee naftiiga yeesha quso